maamul goboleedyada kaleetana waxaa laga rabaa sidoo kale gaar ahaan maamulka nala deriska oo galmudug dowladnimadiisii fooshaa ku daahday hadda taladu waxay joogtaa odayaasha dhaqanka tusaalaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed qaata hooyadana yaan la umulraacin cunugana yaan la dilin dowladnimo meeshaas ha laga keeno haddii kaleeto dhibaato iyo mashaakil iyo buuq ayaa lagu jiri doonaa waxaan rabaa guddoomiyaha baarlamaanka maadaama uu nala joogo inaan fursaddaan uga faa'iidaysto xoojiyana hadalkii suldaan warsame oo ahaa doorasho nooga darta oo khilaaf noo keenta oon isku fahmi weyno oo qaarkeed ka xanaaqaan ha noo horseedina haddaan xoogaa tilaabta aan isla helaynaa sida hadda ka muuqata koonfur galbeed dowladda federaalkana waxaan leeyahay maamul goboleedyada idila shaqeeya gaar ahaan koonfur galbeed iyo hirshabeelle faa'iidada dowladnimada iyo muxuu ahaa wax wadaqabsigu ha ka muuqdo hadduu ka muuqan waayo hadda kii mucaaradka ahna wuu ku qaslaa kii muxaafadka ahna wuu ku niyadjabaa